Odayaasha dhaqanka Jubbaland oo maanta kulan ku yeeshay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa ka hadlay falal anshaxa ka baxsan oo maalmahan kusoo badanayay magaalada Kismaayo kuwaasoo lid ku ah diinta Islaamka iyo dhaqanka suuban ee Soomaalida kaas oo ay ku kacayaan dhalinyarada ku nool magaalada Kismaayo odayaasha dhaqanka ayaa kulankooda baaq adag ka soo saaray iyagoona fariin adag u diray bulshada reer Kismaayo waalidiinta waxgaradka culimada iyo laamaha amniga uguna baaqay in ay wax ka qabtaan falalka anshaxa xun ee kusoo badanaya gudaha magaalada Kismaayo sida ugu dhaqsiyaha badanna ay ugu midoobaan sidii uga hortagi lahaayeen waxaan doonaynaa waxa iyaga in mataqaanaa laga qabto dalka ciidamo amni baa jooga xabsi baa yaalla dadka meesha lagu dhaqan celin lahaa ee la geyn lahaa ee ma aragtaye kulli mataqaanaa waa diyaarsan yihiin inay maanta hadda odayaasha ka hadlaan waxaa gaarsiiyaan qabaa anigu ciidanka nabadgelyada sababta oo ah dariiq bala mara askari baa taagan dariiq balla maray gabar iyo wiil baa isa taagan waa arkayaanoo indhaha ma la'a
odayaal dhaqan culummo ciidamada dowladda dhammaan laamaha garsoorka u baahday maanta in la sheego gacanna laga geysto waad og tihiin magaaladan intii laamiyada cusub la dhisay wax badan baa ku soo kordhay oy hore kismaayo u lahayn wiilii gabar isla taagan wax meel baas taagan waxyaabaha qaar wax soo jiray bay ahay oo lala soo dagaalamayay culummadu ay la soo dagaalamaysay dowladdu ay la soo dagaalamaysay waxgaradku ay la soo dagaalamayeen waa waxyaabaha sharciga khilaafsan oo yacni maaragtay waxaan dadka lagu daaweynayo waxaa hadda soo batay waxaa weeye maadaama magaaladu magaalo xeebeed ay tahay faaxishadii ayaa aada u soo badanaysa dalku waxaa ka jirtaa dowlad waxaa ka jiraa ciidan sideedana waxaasoo kale waa hor istaag karaa ama joojin karaa ama nahayin karaa waa awoodda waa ciidanka allah mahadleh isagaan u mahad celinaa inagoo nabada inaan halkan aayaheena kaga tashanayno mahadda labaad waxaa iskale mar labaad odayaasha dhaqanka oo hadallada ay halkan ka soo jeediyeen arrintaa ay maanta ka hadlahayaan oo ah aakhiriya adduunba mid loo baahan yahay ayaguna ay u idman yihiin mar walbana halka ay ka taagan yihiin inay ummaddooda u soo jeediyaan waxa ay halkaa kaga hadlahayeen ayagana mar labaad bay mahadsan yihiin intaa kadib waxay odayaashu ku hadleen ajandaha waa maqlayseen wuxuu ahaa anshaxa ummadda soomaaliyeed gaar ahaan ummadda jubbaland waxa diinta iyo dhaqankeenna suuban wixii ku xun oo ay qaadan waayeen oo ay u dul qaadan waayeen inay maanta halkan ka jeediyaan ummaddooda inay oga digaan aakhiriya adduunba